waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo inaan u noqonayo daacad daacad diinta islaamka diinta islaamka dalkayga somalilan dalkayga somalilan dadkiisana dadkiisana ku maamulayo ku maamulayo sinaan sinaan iyo cadaalad iyo cadaalad inta aan xilka hayo inta aan xilka hayo wabilaahi tawfiiq
dhismaha xukuumadda xukuumaddu waxaa sal ah siyaasad ku qodfuta isbeddel bada oo ka tarjumaya baahida uu dalkeennu qabo dawlad tayana oo aqoontu xagayso dhismahani wuxuu ahamiyad siinayaa seeska dawladnimo ee ku fadhiya xirfadda iyo aqoonta ee dalkeennu u baahan yahay waxaan maanta soo dhisay golo xukuumadeed oo ka kooban lix iyo labaatan isugu jira wasiir iyo wasiir ku-xigeenno taasoo salka ku haysaa
waxaanu qorsheynaynaa meelmarinta isticmaalka gaadiidka shukaanta kula bidixda waxaanu waajibinaynaa hubinta tayada gaadiidka socda sanad kasta waxaanu soo rogaynaa xidhashada suunka ammaanka safety belka dhinaca kale waxaanu joojinaynaa ku hadalka moobilka wakhtiga gaadiidka la wado calaamadaha gaadiidka lagu kala hago ayaa jidkoodao dhan lagu ji- ayaa jidadkao dhan lagu qabanaya warfaafinta qaranka waxaanu ka dhignay mid loo sugan yahay oo cid walba iska arki karto halkii markii hore ay ka ahayd mid dhinac keliya u adeegta waxaanu meesha ka saarray yooyoonta ku hor jiray lix waxaanu midaynay raadiyo hargeysa iyo tv-ga qaranka oo markii hore madaxweyne hoos iga jiray waxaanu soo kordhinnay barnaamijyo cusub oo tayala sida barnaamijka maqal dalkaaga kaas oo wax weyn ka taraya isku xidhka xukuumadda iyo shacabka waxaanu qorsheynaynaa meelmarinta isticmaalka gaadiidka shukaanta kula bidixda waxaanu waajibinaynaa hubinta tayada gaadiidka socda sanad kasta waxaanu soo rogaynaa eh, xidhashada suunka ammaanka safety belt dhinaca kale waxaanu joojinaynaa ku hadalka moobilka wakhtiga gaadiidka la wado calaamadaha gaadiidka lagu kala hago ayaa jidkoodao dhan lagu ji- ayaa jidadkao dhan lagu qabanaya xukuumaddu waxay ku timid hannaan dimuqraadi ah iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxayna mar walba ixtiraamaysaa xuquuqda iyo xurriyaadka asaasiga ah ee xurriyatul qowlka aniga waxaa igu taqaaneen inaan mar walba difaaco xurriyadda saxaafadda iyo madax bannaanida fikirka muwaadinka maantana waxaan taaganahay oo aan dalkeenna ku hogaaminayaa dhaqankaas waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee nala soo jeedinaya dowlad wanaag si loo ogaado tayada shaqaalaha dowladda waxaa dhammaantood la marin doonaa imtixaan shaqaalaha imtixaankaas gudba bushaarka waa loo kordhinaya kuwa aan gudbinna lama eryahayo balse xirfadooda ayaa kor loo qaadaya bushaarkoodii horena way qaadanayaan si aan ula dagaalanno musuqmaasuqa waxaanu khasnada dhexe ee dowladda ku soo shubnay dhammaan dakhligii ilaha dhaqaalaha dalka sida dakhligii maxsirka kii haamaha shidaalka tootal kii eh, eh, kirooyinka baqarada kii balaarada kii warfaafinta kii xanaanada xoolaha kii kalluumaysiga iyo kii dekedda berbera ee annaga oo og qiimaha ay dalkan ugu fadhiyaan mujaahidiintii asana ee dalka xoreeyey iyo agoomihii ay ka tageen xukuumaddaydu waxay xoog saari doontaa sidii wax loogu qaban lahaa si looga baxo dhibaatada shacbiga ka haysata isku xidhla'aanta isgaadhsiinta dalka waxaanu hirgelinana sanadkan isku xidhka shirkadaha isgaadhsiinta somalilan
dadkii marwalba la garaacayo dadii la garaacayo la iska laynayo umadaan hubsidan waxba siban weliba intii soo hadhayna xabsiga loo taxaabay marka waxaa leenahay dalku maanta dulmi buu taagan yahay dulmiga waa in ummaddu ka dagaalantaa diiddaa baanu leenahay oo anagu diidna baanu leenahay
samahay dalbanayaan hadda dayro ha ka dhigin ummadda ku dirate ku dirate dibiu dhaca kamaare ummadda ku dirate ku dirate dibiu dhaca kamaare